waaxda nadaafadda degmada wallaweyn iyo howlgallo nadaafadeed oo reetaangnagowka bilicda magaalada ee kufuliyd qaybo shal duwan oo ku tirsan suuqada wadooyinka muhiimka ah iyo magaalada intiya ka lah maadaama xilli roobaad laga jara shaqaale waxda nadaafadda horkaw agaasimaha waxda nadaafadda degmada wallaweyn maxamed shariif muxidiin iyo howlgalku reetaangnagowka nadaafadda ee kusuubi goobo muhiima oo suuqyadu ku mid ayin ololaha nadaafadeed ee reetaangnagowka ayaa ujeed sheeway baa ku warbiyey agaasimaha waxda nadaafadda maxamed shariif muxidiin oo uuse sheegay inuu sii wadi doonaan ilaa iyo nadaafadda degmadii ha ku nagaayaan marka alxamdulilah ilaahayaan suurtageliya ilaahay nimcadiisu waaye kow way kale oo jirta haddaan meelaan ugu sheega rabo meel horta nadaafadda siitiya waa iimaanka marshay waay meel nadaafadan lahaynin iimaan male ma isheego marka dadweynaha ka nool degmada wallabeen inna waa heshee in mina markaas un ku fikiraan bulshada nadaafad ahaan in ay ku xisaabtamaan wasaqda dhibaatada lehna la ogyahay sababta deegaankan ama daafad inuu kasaana nadaafadda malku malku kasaane saani hadda ka hor nadaafadda malku kasaane sababta amaayo nadaafadana siitiya shayihii ilato aad iyo aadaan liin ogya aad iyo aadaan kasee magaaladan meel badan aan suu shaqeyne meel badan shaqadio nin dhiman oo amaayo sida alla garoobyada oo magaalada afartiyo gees habeen iyo maalin dadka ligdhibaatooyaaye cilmo yar ligdhibaatooyaaye mar alxamdulilaahi ni midagsi ilaahay ni gulaysi waxaa wey wasaq oo alla garoob dhan meelaa saaran tan ka hadana wey jeemaayo waa wasaaradoo kala duwan maamulka goboleed koonfur galbeed sida hadda sin dareen sintaan hadda dadka niyaakii taagan yahay waawaayean linsubi oo gudoomiyaha xaafidad linsubi ay gudoomiya maalnuur gudoomiya olombic gudoomiya hormuud sidoo mina oo linshal suubi xaafado oo wada shaqeen oo markaas dhexmaroyti i maamulka iyona i bulshada qeybeed kala duugan markii lii magaa agaasimiyi waxda nadaafadda degmada wallabeen markii aan lii magaa akis gudoomiya abdixakiin abdullahi iyo magaabe alxamdulillah markii gudoomiyaha degmada wallabeen abdiqaadir abdiqaadir abdullahi markii isku wayna ma ii sii dareey isku xirka xaafadaha marka aad iyo aadaa marka soo dhawaaye marka may codsoo waa maamul goboleedka koonfur galbeed aragooytaan sida dhibaatada geega muuqda oo deegaanka wallabeen ay kubii koro marka ilaha kubii koro isaan kubii kortaan ololagun iyo ujeedsi ee inay reed lahankanaga bilcida iyo weliba wacyigelin lansuubii dadka